duqa cusub ee degmada beledweyne cali cabdiqaadir faarax oo saxaafadda kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono waxa uu sheegay in bilicsi celinta magaalada uu ka bilaabi doono qorshaha noogu horreeya uun qaban doona waxaa ka mid ah ololaha nadaafadda waxaan rabnaa in nadaafadda inaan soo celino magaalada waxaan ognahay magaaladan in marar badan ay ku dhacda musiibo eh, haddii ay tahay biyo baxo iyo haddii ay tahay waxyaabo kaleba marka magaalada waxaan ka bilaabi doonaa hadduu ilaah yidhaa afarta xaafadood ololo nadaafadeed oo buuxo Eh, marka qorshahayna kuwaad waxaa waay inaan soo celino bilicda magaalada inaan wadooyinka aan furno sidoo kale waxa uu sheegay in nalalka ay ku xiri doonaan wadooyinka qaar ee magaalada waxaana uu baaq u jeediyey shacabka ku nool magaalada beledweyne Eh, inaan wadooyinka ku xirno laambado habeenkii oo kale magaalada inta badan waxaa mugdi wadooyinka qaar shaqada ugu horeeya uun qaban doono hadduu ilaah yiraa waa inaan soo celino bilicda magaalada annagoo ka annagoo kaalmaysanayno bulshada qaybada kala gedisan annagoo kaalmaysanayno dhallinyarada odayaasha iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee maamulka naga naga sarreeya waxaan soo celi doonaa nadaafadda waxaan soo celi doonaa bilicda magaalada si weyn weliba ololahaas waxay u socon doonaan si joogto ah maadaama magaaladu wadooyinkeeda afarta xaafadood eh, aan ognahay dhibaatooyinka ka jiro iyo siday u xiran yihiin ololahaas eh, wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo mar waliba socdo taa waxaa noo waxaa ii qorshaysan eh, inaan u sameeyo qalabkii een lagu lagu qaadi lahaa qashinkaas sida fuustooyin oo kale inaan diyaarino Eh, si qof kasta qashinka gurigiisa hortiisa ama dukaankiisa hortiisa meel uu geeyo ama uu dhigo inaan u diyaarino haddii eh, bulshadu sidaba horta een ila ma aha mana aaminsana in bulshadu ay ka hor imaan doonto waxqabad leanna maxaa yeelay qofku wax qabana een in la saacido ama la garab galo ama maaratahay een ayaa bulshada ayaan ka filaynaa bulshada reer beledweynena waxaa wadad aad weliba dowladnimada u jecel oo aad macnaha maaratahay waxqabadkana u jecel oo aad maaratahay een horumarka u jecel xuseen cabdil cusmaan raadi cadaado beledweyne